warkaas sida aan warbixinta ku helnay gabadha halkaa maqaayad ku haysato ayaa waxay noo soo sheegtay inay aragtay lafo dad nool markaan maqaayadda nimiday waxaan ku aragnay lafo dad mar hore dhintay markaan fiirinay lafahan waxaa waaye qiyaasi waa xilligii oo meelahan ay shabaabka joogeen marka maadaama lafi ay bannaanka helin qofka bani aadana in la asturo ay waajib diinay tahay iyagoo iskaashahay maamulka degmadii iyo qolada isbitaalka karfantii wixii iyo baxsheen iyo dadkii deegaanka waxaan sameynay inaan karfan u samayno oo aan lafii soo bixinno oo aan sidaa ujeedaanbo aan lafii ku shubno karfan kadibna aan rabno hadda inaan qaadnaan aan aasno inay bani aadan yihiin waxaa noo xaqiijiyaba takhaatiirta isbitaalka nala joogto markii la arkay sidaad arkaysaan ilkihii waa kuwaasaa iyo wixii dhammaay oo bani aadankii lagu yaqaanay marka waa kasaasaa lagu xaqiijiyey xilliga dagaalada shabaab socdeen adiga waa ten years meelaas waa ii hor waa hal qof haraadigiisa lafahan xilliyada dagaaladii socdeen marka dagaalada laga soo naabtay waa aragnay waxyaalo badan dad aan macnaha bannaanka iska yaal waa la wada asturay xilligaas waxay aheeday xilli meydadkii waxay cusbaayeen laakiin weli ma arkin lafasaan u duugoobo oo xillaa toban iyo dhowr sano ka soo wareegtay kadib oo bannaankuu soo baxeen waa markii ugu horreysa markaana laakiin iyagoo sidii carunkoodii wixii ka socdo waa arki jirna waana asturi jirnay maadaama eriyadan cabdicasiis ay ka mid aheeday meelihii ay shabaab qabsadeen oo dad badan lagu laayey oo meydadkii sidooda looga tegey markii dib loogu soo laqday degmadii meydadkii waa la asturay laakiin dhacdadan waa mid ugub ku ah degmada cabdicasiis si fiican waa keennay maamulka ugu sarreeyey degmada cabdicasiis taliyihii saldhigga qaybihii baarista ku shaqalaa dhammaan waa keennay way arkeen way sawirteen sawirran way ka qaadeen waxayna amreen maadaama waxaan ay yihiin qof bini aadan ah in la asturo